الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen axad ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah balcad khasaaraha cadowga ku gaaray dagaalkii tooska iyo camaliyadda istishaadiga ee saaka lagu beegsaday maleeshiyaad kirdada oo sii kordhaya faahfaahinta weerarkaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan muxuu kooxda ridada soomaaliya kaga dhigan yahay weerarkii saaka ee balcad maxayse tahay ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee leedahay magaaladan barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan shabeellada hoose silsilada weeraro ah oo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigyo kufaarta iyo murtadiinta ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayadaasi iyo faahfaahin ku aadan weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhigga cadowga ee magaalada xudur waxaan sidoo kale caawa barnaamijka faafreebka wararka idinkugu hayaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo xaflad ciidsiina u sameeyey ku dhowaad boqol qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka faragurow ee wasimaada degmada jilib mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad ka qaybgalay barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan kelimaadkii laga jeediyey munaasabaddaasi sidoo kale waxaad faafreebka ku dhegaysa doontaan xalqada lix iyo labaatanaad taxanahaan ugu magacdarnay maanta oo kale lix iyo labaatanka bisha ramadaan maxaa dunida ka dhacay qodobadaasii xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad dhegaysa doontaan qaar ka mida wariyaashiina ee igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreeb wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar culus ku qaaday saldhigyada maleeshiyaad kirdada ay ku leeyihiin degmada balcad iyadoo halkaas ay ka dhacdo camaliyad isishaadi ah oo lagu bartilmaameysaday cadowga allaah haddaba faahfaahinada ka soo kordhaya iyo bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta wararkii ugu dambeeyey dagaalkii ka dhacay balcad waxaa inoo soo koobaya walaalkeen faysal mahad soomaali aye faysal bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxuudiin abu ayman aroornimadii hore ee saaka salaadii subax kadib ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weeraro aad loo qorsheeyey wax ay ku qaadeen fariisimo murtadiinta ay kaga sugnaayeen degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe ee mujaahidiinta ayaana dagaal kadib gacanta ku dhigay saldhigii maleeshiyaadka murtadiinta ee degmadaasi iyo inta badan xaafadaha degmada balcad bashiirow dagaalka oo muddo kooban socday iyo camaliyad istishaadiye ah oo lagu beegsaday goob ay isku urursanayeen maleeshiyaadkii ka firxaday ee difaacyadii lagu weeraray ee degmadaasi balcad ee inta la xaqiijiyey dhimashada waa saddex iyo toban askari oo murtadiinah iyo dhaawaca sagaal iyo toban kale khasaaraha intaas waa uu ka badan karaa sidoo kale bashiirow waxaa jira war-saxaafadeed ka soo baxay taliska mujaahidiinta waxaana uu u qornaa sida tan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo sabti ah salaadii subax kadib weerar xooggan ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiintu ku leeyihiin degmada balcad ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa rasaasta cadowga uga soo bilaabay dhowr jiho oo magaalada ah waxayna allaha fadligii dagaal kooban kadib ee gacanta ku dhigeen saldhigga balcad iyo inta badan xaafadaha degmada kadib markii ay maleeshiyadii riddadu fariisiimahoodii ay ka carareen dagaalka ayaa ku soo ururay saldhig ciidan oo ay murtadiinta ku lahaayeen agagaarka xarunta maamulka riddada ugu magacaaban degmada halkaas oo ay mujaahidiintu la beegsadeen camaliyad istiishaadi ah xilli ay ku sugnaayeen inta ugu badan maleeshiyadii ka soo carartay fariisimihii iyo xarumihii ay mujaahidiintu dagaalka kula wareegeen war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay in uu jiro khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur gaadiid oo cadowga lagu gaarsiiyey weerarka ay mujaahidiinta ku qaadeen degmada balcad oo soddon kilomitir u jirta caasimadda muqdisho khasaaraha ugu badan ayaa cadowga ka soo gaaray camaliyadda istiishaadiga ah ee lagu beegsaday saldhigga ay isku urursanayeen ee u dhow xarunta maamulka riddada ee degmada balcad bashiirow sidoo kale waxaa baraha bulshada ee soomaalida ku xiriirta lagu faafiyey sawiro muujinayay burburkii lixaadka lahaa ee ay geysatay camaliyaddii istiishaadiga ahayd ee lagu beegsaday saldhiggii ay isku urursanayeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee maanta lagu jebiyey xarumo kala duwan oo ay ku lahaayeen gudaha degmada balcad ee shabeellada dhexe sawirada bashiir waxay muujinayaan burbur lixaad leh oo soo gaaray halkii ay camaliyaddu ka dhacday sidoo kale waxaa la arkayaa difaacyada murtadiinta iyo dhismayaashoodii oo aad u burburay waxayna muujinaysaa xajmiga iyo xoogga ay lahayd ee camaliyadda cadowga lagu beegsaday ugu dambayntii weerarkii barakaysnaa ee saaka lagu qaaday ee degmada balcad oo mujaahidiinta in badan oo ka mid ah xaafadaha magaaladaasi ay kula wareegeen wuxuu qayb ka noqonayaa howlgallada lagu baacsanayo maleeshiyaadka murtadiinta ee siyaabo kala duwan uga dhacayay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah waxaana sidoo kale ee tani ay dhabarjab ku tahay in dagaaladu ay ku soo dhowaadaan magaalada muqdisho waxaana taasi muujinaysaa in mujaahidiinta allaha fadligii ee kadib markii ay u dhabar adeegeen duulaankii cadowga oo ay fashiliyeen oo ay cagta mariyeen xarumihii ugu waaweynaa ee murtadiinta ay ka samaysteen iyo deegaanadii duulaanka ay ku qabsadeen gobollada dhexe sida wilaayaadka shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug markan ay u muuqanaysaa in cadowga dhabarkiisii xabaddu ay ka bilaabanayso oo iminka la isku haysto afaafka hore ee magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii dagaal aad u culus oo khasaaro badan uu ka soo gaaray murtadiinta mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka busley ee dhanka xeebta ee duleedka magaalada muqdisho intaba waxay muujinayaan infifaalaha in mujaahidiinta allah uu ku sugay furumaha dagaalka islamarkaana cadowgoodii uu jebiyey cadowgana ay markan yihiin kuwa dhiigbaxaya oo ay xaaladdu isugu soo ururtay daafaha magaalada muqdisho aad buu umahadseen walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa markan haddaba muxuu kaga dhigan yahay kooxda riddada soomaaliya weerarkii saaka ee balcad maxayse tahay ahamiyadda istiraatiijiyadeed ee leedahay magaaladan aan soo dhoweeyey walaalka cabdilfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka ee weerarkii saakay ay mujaahidiintu kula jarmaadeen ee magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wuxuu ka dhigan yahay ee dhabarjab kale oo ku dhacay murtadiinta weerarkii busley kadib oo dhacay toddobaad ka hor ee wuxuu bannaanka keenay weerarkii saaka sida kooxda riddada ay ugu fashilantay inay dhisto xeyndaab ama teed ay ka difaacdo magaalada muqdisho si ay uga badbaadaan ee weerarada mujaahidiinta ee maleeshiyaadka saakay lagu beegsaday ee magaalada balcad waxay ahaayeen ee maleeshiyaad ashaamud ah ama iskudhaf ah oo isugu jiray kuwa sirdoonka milatariga iyo booliska waxayna qayb ka ahaayeen ee maleeshiyaadka difaaca looga dhigay magaalada muqdisho oo maalmahan duleedyada xamar lagu daabulayey horeyna waxaad ula socotaa in maleeshiyaadkan ee lagu laayay deegaanada busley ee kaxda iyo basra maantana waa waqooyiga magaalada muqdisho oo balcad ayaa lagu beegsaday istaraatiijiyad ahaan goobta uu weerarku ka dhacay waa magaalada balcad oo ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan uguna cansan gobolka shabeellada dhexe waxayna u dhexaysaa magaalooyinka muqdisho iyo jowhar caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxay u jirtaa ee soddon kilomitir oo dhanka waqooyi bari ah xarunta gobolka shabeellada dhexe ee jowharna waxay u jirtaa ee ku dhowaad lixdan kilomitir oo dhanka koonfur ah balcad waa mid ka mid ah albaabada laga difaaco magaalada muqdisho in halkaasi lagu xasmiyo maleeshiyaadkii la doonayey inay sugaan amniga waxay ku tusaysaa in muqdisho weli aysan amni la isku hallayn karo ku haysan ee kooxda riddada magaalada balcad ahamiyadda ay leedahay darteed murtadiintu waxay isugu keeneen ciidamo fara badan si ay uga dhigaan difaaca koowaad ee magaalada muqdisho laakiin mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqyada murtadiinta ayaa qorshe cajiib ah u dhigay waxaa lagu xasmiyey dhowr fariisin kadibna markii ugu dambeysay waxay isugu tegeen goob ay caado ka dhigteen inay isku uruursadaan mar waliba oo la weeraro halkaasna mujaahidiintu waxay kula beegsadeen camaliyad istishaadi ah waxaana ka soo gaaray murtadiinta khasaare xooggan balcad waa magaalo xusuus iyo maqaam gaara ku leh bulshada geeska afrika waana mid ka mid ah xudunta dagaalka ee soomaaliya iyo xabashida meel dhowr kilomitir u jirta balcad waxay xabashida ku sheegaan inay tahay caasimadoodii hore ee taytayley sannadkii kun sagaal boqol iyo afartii ciidamo ka socday dowladda xabashida ayaa qabsaday deegaankan dagaal adag iyo cudurro uu alle ku salliday kadibna way isaga baxeen balcad waxaa kala qaybiya webiga shabeelle waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana silsilada weeraraha ayaa saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ay ka fuliyeen saldhigyo kufaartii murtadiinta ay ku leeyihiin degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada shabeellada hoose shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmooyinka qoryooley iyo janaale iyo deegaanada beriire namber lixdan danow golweyn buuracolow iyo elboorka degmada baraawe sidoo kale waxay mujaahidiinta weerareen saldhigyada maleeshiyaadka hirdada ay ku leeyihiin degmooyinka janaale iyo qoryooley deegaanada sabiid xaafadda mukeyga iyo haanta dheer ee degmada afgooye bokool ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka hirdada ay ku leeyihiin degmada xudur ee wilaayadaasi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xaflad ciidsiina u sameeyey ku dhowaad boqol qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka farogurow ee hoos yimaada degmada jilib munaasabad ka dhacda deegaankaas oo sannad kasta bisha barakeysan ee ramadaan gurmud loogu sameeyo dadka ku dhaqan deegaankaasi ayaa dhowaan ka dhacda halkaas waxaa munaasabadda ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo iyo sidoo kale dadkii loo sameynayay ciidsiintaasi ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah allah subxaanahu wa tacaala ayaa meesha suukaaya keenay ee qaryadatan faragurow iyadoo ay tahay bil ramadaan iyadoo ay tahay cashrul awaakhir tobankii dambe waa nimco ilaahay nicmooyinkiisa ka mida walaalayaal sababkuna uu yahay waxsiin iyo caawin dadkaas masaakiinta ah ee iyagu xubnahoodii beelay ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisiiyo qadihiisana ku beelay inay maamulka islaamka khaasatan jubbal wusta madaxdoodii ay soo booqdaan oo ay wax taraan waxayna fulinayaan aayaddii qur-aanka ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wa aati dalqurbaa xaqahu walmiskiin xaq waxa weeyaan islaamnimo iyo mid iimaan iyo mid maamul intaas oo xaqa oo isku jirta ayaa laydinkugu yimid oo laydinku soo booqday lacag baa laydin siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qadaray ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shugriya ogaada xanuunkan idinku dhacay ilaahay qadarkiisa inuu yahay ilaahay uga xamdinaqa muslimiinta u duceeya waxaad qaadateenna allah idiin shafeeyo maamulkana allaha barakeeyo wa jasaakum allaahu khayran
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ee la gaarsiiyey deeqdaas siciidsiinta
anigoo ah awalow siidow ali cafur ayaa walaayada noo keentay ina ha cafur oo lacag ah aa noo keentay geegga waxaa gadanaya cafur iyo dhar dhar iideed ayaa ka gadaday haa geeg farxad weeg aa iyo roogin kaseede walaayada gobolka ayaa noo keentay ana geeg faraxsinya magacaaga iyo maanta lacagta laydin siiyey cabdi cabdulaahi xasan aliya lacag wilaayadaa noo keentay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin annagana aan u baahannahay waxaan u baryaa allaha habaabiyo kufriga waxaa waaye lacagta la isiiye hungurigaan ku gadanaa nin miskiinaan ahay amoolo ah bukaanaan ahay waddamo dheer mar horena kaga imid inta hadda ilaa dhowr sano aan joogo cumri inta ku dhammaysay kor allah idinka waxaan jiraa toddobaatan iyo laba sano afartan iyo lix sano tii toddobaad ninku jira u malaynaya soomaaliya meeshan haddaan taaganahayan taagana horguro toddobaatan iyo toddobaadii anigoo ahay oo sebensebenkii qori gacanta ku wad cudur daraaddiisa jabhadaan ahaya inta la iigu keenay ilaa waktigaas waan joogaa kii aan dhalaa wax sii dhalay lacagta waa nala siiyaa soon kasta soon kasta waa nala siiya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mujaahidiintaana siinaysa kor allaha kaga dhigo ilaahay iyadana khayr allaha siiyo kufrigana allaha jabiyo mujaahid meelana meesha jooga kii jidka taagan iyo kii geed taagan allaha guul ha siiyo kufrigana allaha jabiyo magacayda mukhtaar yuusuf maxamed ayaa la dhahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin alxamdulilah dad xanuun ayaa ka mid ahay fargurow alxamdulilah rabbilcaalamiina maanta lacag oo maajaqono dolar eh maanta aadan u faraxsanahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiina walaayadiina noo keenten kor allaha ka yeelo alxamdulilah rabbilcaalamiina masaakiinta deegaanka ka mid yihiin haa dadkii masaakiin deegaanka ayaan ka mid nahay alxamdulilah bilcaalamiin dadku hadda shalay iyo darad imid minihi muddo ayaa meeshaan ka noolnahay marka alxamdulilah bilcaalamiina lacagtaan yacni adiga markiib oo soombu la gaaro xilligan camal tobankan dambe wallaahi aad iyo aad baan u farxanay indhoola aan ahay waxaan u malaynayaa samansaminka ilaa kasoo dambeeyey her indhoola leen iska ahay alxamdulilaahi ummadda iyo walaalaha maanta oo garabka naga qabtay ayagana ilaahay garabka allah ka qabto cudwuna haleejibiyo ma fahmino boqol baa ani islaanta labada cooryaan baan nahay alxamdulilah maanta waa ku aad faraxsannahayba saanmadaraan ku gadanaynaa cunadayna intii nafta inugu joogtane intaan joogno oo ilaahay xaggii ka dhimannahay alxamdulilah dharkaan ku gadanaynaa maanta aad iyo aad horta u faraxsanahay maanta intaa ka rogtaa maanta marka waxaa waye ciiddii la gaarana saan baan wax u qaadanaynay sanad kasta saan u qaadi jirnay caw ha noqoto maantaaba maalin cad is helnayba ma kasno hadda alxamdulilah si kale waa loronya waalkiyo waa idin ducooyni niyada iska dhaa qalbiga keligiis haddaad marba aad ka ducooyso ilaahay waa naga qabalayaa
sida aad maqlaysaan weli waxaan ku guda jirnaa waraysiga ee dadka masaakiinta ah ee la nool cudurka juudaanka ah ee ku nool tuulada fargurow ee degmada jilib hoos tagta kan sida ay u sheegayaan warbaahinta islaamiga landalus ramadaan kasta ee marka la gaaro maalmaha ugu dambeeya waxaa la siiyaa lacago markaasi ay wilaayadu ugu tala gashay in dadkan iyagana maalmaha farxadda ciidaha iyagana ay dhankooda dadka muslimiinta la farxaan oo ay la ciidaan sidaasoo kalena caruurtooda ay ugu iibiyaan dhar iyo waxyaabaha markaasi ay u baahan yihiin waa dad deegaanadan muddo dheer ku noolaa oo runtii degan maanta halkaa waxaa ku sugan mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib lacago ayaa la qiibinaya lacagaha dadka waxaa siinaya oo ku wareejinaya sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waa dad boqolaal qoysas ah waraysiyo kala duwan ayaanu la yeelan doonaa magacaaga noogu bilow iyo wax maanta lagu magacaysa kuroon alanuura lii dhehe inaa mujaahidiinta lacagna siidii oo afraad ee dhar iidka gadan oo karhafaad ahasanga aan ka hayn deegaanka fargurowe rabadlaankaasnana siyaay walaayadaana siidi allaha dhaafo madaja kor allaha kaweelo ilaahay guul ha siiyo maanta waa farxalnay mujaahidiinta lacagayna siisi waa ku faraxnay waana ku ciidaynaa mujaahidiinta kor allah ka dhigo inteen ku dhashtay fargurow
maanta konton doolar mujaahidiinta na siisi madahood kor allah ku weelo gaalish allah eber allah ka dhigo haa farguri oo ku noolnahay maanta haa soon kasta waanana siiyaa
alxamdulilaah wilaayada kor alla neenka dhigo alxamdulilah iid yowmalfarax waaye iida noo soo hogbanta kurbaysanaynay kurba adduunya iyo kurba aakhira alla ka qaado alxamdulilah faraxna walka faraxna wajuudiyo alla dhigo alxamdulilah ilaahay mahadiisaa qabna alxamdulilah wasaara fii amaanillah ciyaala iyo joogan alxamdulilah iidiba walba manhaayaynaba alxamdulilah walka faraxno ilaahay iradan iinka soo geliy ilaahay madasho kor alla ka dhigo soon kasta saana aan qaadadaan alxamdulilah maanta lacagaanana siiyey oo soon walbana saa nool sii haaya walaayada kor allah ka dhigo gacanteeda si koreysa allah ka dhigo saan gacanta hanoogu qabato saakiinaagnahay ilaah u baahanay ilkaanu maamulaan gacanta naga hayaan sanad kastaba waay markoona ma aha inaa saan noo qaban mar kastana u baahannahay dad wasaakinagnahay saasaan rabnaa ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام إلهي يا مهد إسكال سبحانه وتعالى إلهي ماشى نسوك كاني أيان مهد علنا سبحانه وتعالى بعد حمد الله ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى حمدك سكبعد وحان ليهي جزاكم الله خيرا bir ramadaana ku jirnaa cashrul awaakhirna waan ku jirnaa roobna waa inoo da'ayaa maasha allah nicmooyin badan iyo ilaahayna isugu kayn daray ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa subxaanahu watacaala waxaan idiin soo booqannay oo idinkugu nimid waxaa weeye kaalmadaa yar inaa idin soo gaarsiina waxaa tihiin dad walaalahayna ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ina faray watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan yuu ilahay leeyahy subxaanahu watacaala marka khayrka iyo samafalka inaan isugu kaalmayno ilaahay yaa ina amray subxaanahu watacaala innagoo amarka ilaahay qaadanayna nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dadka muslimiintu inay yihiin ka matali jasadi alwaaxid inay yihiin haddii qof ka mida uu xanuunsado muslimiinta kale way la wada xanuunsanayaan jirka xubin ka mida hadduu xanuunsan yahay jirka intiisa kale xanuunkuu la soo jeedaya dhafar iyo wuxuu la wadaagaya xanuunka sidaa darteed annaguna insha allahu tacaala waxaan idinla dareemaynaa maqaadiirtaa rabbi ilaahay subxaanahu watacaala oo idiin qadaray xanuunkeedii waa idinla dareemaynaa ilaahayna subxaana watacaala waxaan idiin weydiinaynaa inuu miisaanka xasanaadka idinkugu daro ajirkiinan ilaahay subxaana watacaala oo idinkugu badiyo idinkana waxaan idiin dardaarmaya inaad ku sabirtaanoo ilaahay subxaana watacaala aad kaga ajir xisaabsataan yaan idiin dardaarmaynaa innaguna insha allahu tacala hadda ka mas-uuliyad ahaan habeenii maalin sidii hore laidiin garab taagnaa yaan haddana insha allahu tacaala idiin garab istaagi doonaa kaalmada yarta oo loogu talagalay boqol qoys weeye waxaa maanta idin soo gaarsiina insha allahu tacaala waan dareemaynaa boqol qoys inaad ka badan tihiin intaa ka badanna aad mudan tihiin laakiin maalinba tabartu intay tahay yaa insha allahu tacala wax laidiin siinayaa haddii ilaahay subxaana watacaala berri wax kale ina soo geliyana waan idiin keeni doonaa ilaahay idinkii subxaana watacaala waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala waxaa yara laidin siiyey maadaama laidinka farxiyey idinkuna inaad muslimiinta u ducaysaan walaalaha mujaahidiinta ee sufuufta ku jira cadowga la dagaalamay inaad u ducaysaan wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum yuu nebigu yidhi calayhi salatu wasalaam waxa ilaahay noogu gargaaraya oo nasriga iyo risiqa noogu waasicinaya waxaa weeye kaalmada aan u kaalmaynayna dadkeena ducafada ee masaakiinta marka insha allahu tacala idinkana niyad sami iyo qalbi fiyow walaalihiina ugu duceeya cadowgana habaara inuu ilaahi subxana watacaala naga dulqaado haddii ilaahay nasri iyo tamkiinuna siiyo inta maanta laydiin qabanayo mid ka badana laydiin qabanaa ma garateen taana insha allah ku bishaaraysta jazaakum allahu khayran waa idin soo booqanay haddii wilaayadii jubbada dhexe shalay waa waaligii abuu cabdullah idiin imaan jiray oo waaliga jubba soomaan labadii jubba waa la kala qaaday waa maqasheen sooma insha allahu tacaala jubbada dhexe hadduu ilaahay idmo shalay intuu waaligii hore idinla qabanaya waa idiin qabanaynaa ilaahay idinkii hadduu ilaahay idmo marka idinkuna ducada noogu kaalmeeya annagana wixii tabar ayna tiraa waa idinkugu kaalmaynaynaa dad walaaloo muslimiina isku jasadahana isku mida sidaa qalbigaa fiyow insha allahu tacaala keenna xanuunsan iyo keenna caafimaad qaba waxaa inaga dhexeeya iimaanka iyo islaamnimada inaga dhexaysa insha allahu tacaala marka gacanna waan ku dagaalamaynaa cadowgaan isaga celinaynaa gacanna masaakiinteenaan ku qabanayna insha allahu tacaala oo noogu kaalmaynaynaa wajazaakum allahu khayr allah idin barakeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa dhexen waan isa soo gaarin dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada lix iyo labaatanaad taxnaha warbixinadaan ugu magac darnay maanta oo kale lix iyo labaatanka bisha ramadaan maxaa dunida ka dhacay waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن قف يا تاريخ maanta oo kale lix iyo labaatankii ramadaan sanadkii sagaalaad ee hijriga nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ka soo laabtay khaswadii tabuug maanta oo kale sanadkii boqol afariyo tobankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa sameeyey iskudaygii ugu horreeyey ee ay ku furanayaan dhulka faransiiska kadib markii ay si dhammaystiran ula wareegeen dhulkii andalus halkaasna ay ka taageen dowlad islaami ah lix iyo labaatanka ramadaan sanadkii siddeed boqol iyo siddeeddii hijriga waxaa geeriyooday caalimkii weynaa ee cabdiraxmaan ibnu khalduun raximahullah oo ahaa caalim in badan wax ka qoray taariikhda siirada iyo funuun kale isla maanta oo kale sanadkii sagaal boqol toddoba-iyo labaatankii hijri waxaa markii ugu horreysay salaada jumcaha lagu tugtay magaalada balgaraad oo ahayd caasimaddii boqortooyadii hungari kadib markii ay furteen ciidamadii muslimiinta in muddo ah oo ay go'doon ku hayeen kadib xubinteennii maanta oo kale maxaa dhacay waa naga intaa tan iyo xubinta xigta sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almowlaa wa nicma annasiir
سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafareeb kurarka ayaan isa soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan kataa'ib akhbaariya ayaa maanta soo saartay muuqaalka gurmadka dadka ay saameeyeen fatahadaha iyo tabarucaadkii loo sameeyey muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigay gurmadkii ay bixiyeen jaamacadda alqima degmada jilib ee wilaayada islaamigaah ee jubbada dhexe
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أولا إلهي بقى محسن سبحانه وتعالى حفلة دان داقدا وما أنت أنجون إلهي بقى كم محسن sida la ogsoon yahay hogaa masiibo rabbaani baa dalka ka dhacday fatahaadii faydaanaad baa dhacay saamayn weyn dhibaato weynna way ka dhalatay waayahan marka waxaa socday gurmad oo dadka muslimiinta ay isu gurmanayaan meel fiicanna wuu marayaa maanta marka waxaan joognaa jaamacadda alqima ardadeedii dulaabteedii oo maanta u istaagay gurmadkaas inay qaybtooda ay ka qaataan runtii alaab badan baa halkaa ka muuqata oo muxuu ahaa dee hadda anugu aan tirin karin oo dee raashin leh oo maacuun leh oo dhar leh dee aad u tiro badan ayagaa insha allahu tirada sheegi doona waa wax runta ilaahay looga mahadiyo haddaan marka ka mid ahay guddiga gurmadka fatahaadaha jubbooyinka anoo wakiilka ah alaabtaas waa in kala wareegay insha allahu waxa way meesha aad ugu talagasheenna way gaari doontaa biidn illaahi albaari idinkana waxaan leenahy waa idiin ducaynaynaa ilaaha idin barakeeyo waxbarashadana ilaaha idiin furo waxa weye maaragtay runtii gurmadkaa maanta aad u gurmateen dadka walaalihiina dhibaataysan iyo garasho aad garateen ilaahay baa ku mahadsan dadaalkaas runtii inaad sii wadaan waa loo baahan yahay weliba idinku daydaan meelaha kale iyo waxbarashooyinka kale ee furan oo qudwa xasana aad ugu noqotaan runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay idiin barakeeya juhuuddiinna iyo jaamacaddiinna iyo runtii haddee haddana waad gurmateen waxbarashadiinnana maanta waa laydin sugaya inaad ugu gurmataan waa loo baahan yahay insha allahu deeqdaas waa inka gedoonnay ilaahay idinkii haddee waa shay waajib oo idin saarnaa xale nabigu wuxuu leehay calayhi salaatu wasalaam muslimiintu ka matal jasad ilwaaxid woy waa hal jir oo keliya fartaa haddii lagaa hayo caawo ma saaxan kartid hadaad marka ka danqateen dadka walaalihiin waad ku mahadsantihiin oo waxaa weliba dad baahan oo dhibaataysan wax sahlan ma ah ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlahay dadka naaraha galay sida saqaro iyo jaxiimo iyo kulli cilooyinka waxaa ku wada jiray sida hadda maa salaakakum fii saqar maxaa waa la weydiiyey naartan maxaa idin geliyey hadalladooda maxaa ka mid ah qaaluu lam naku min almusalliin ma tukan jirin walam naku nudcimu lmiskiin maanaan quudin jirin dadka baahan runtii maanta in laga danqado dadka baahan waa wax runtii shay loo baahan yahay sidoo kale jaxiima ayadana cilladaas unbaa ku jirtay uma aljaxiima salu uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuu maxaa lagu cilay inahu kaana laa yu'minu billaahi alcadiim walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin axaadiida nabiga waxaa ku timid oo nabigu uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam gabarh ummadihii hore ka mid ahayd baashaan hirada ayay meel ku xirtay waxba mayna siinin gaajay u dhimatay iyadoo dhowrigu nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaa maanta gabadhaa in la cadaabahay waa hirra ood garanaysaa xayawaankaas maxaad u malayn qof insaan oo muslim oo walaalka maanta annagoo dadkaa dhowrinayna hortiin hadday gaajo ugu dhintaan ka warramo yaa marka waad ka danqateen runtii waxa way aad baad u mahadsan tihiin waan ka mahad celinaynaa dadaalka aad bixiseen iyo juhdiga aad bixiseen insha allahu deeqdaasna waa in kala wareegnay guddigana waa gaarsiin doonaa iyo meelahaad ugu talgasheen intaa ayaan dhaha jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
gebagabada barnaamijka faafreebka wararka ayaan isa soo gaarin dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay waxa ay duqeymo xoogan ka geysteen qayba ka mid ah magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliyaha ay geysteen ilaa afar xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya afartan iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen dad kaleoo gaaraya shan iyo lixdan kale goobaha yahuuddu ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah xaafado ka tirsan dhinaca waqooyi ee magaalada khaza iyo sidoo kale mandiqada khanyunis oo dhacda koonfurta magaalada khaza warbaahinta waxay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan xilliga duqeymaha ay geysanayeen yahuudda halkaasi oo dad shacab ah ay ku laynayaan sidoo kale warbaahintu waxay soo bandhigeen muuqaalo ku aadan yahuudda oo duqeymo ka geystay xaafado dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada khaza waxaa muuqaalada ay muujinayaan dadka shuhadada iyo dhaawaca oo laga daabulayo goobahaasi waa hagaag intaan ka bixin gumaadka yahuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda tirada guud ee dadka filistiiniyiinta ee shahiiday ayaa gaartay hadda soddon iyo saddex kun boqol toddobaatan iyo saddex ruux sida waaxda caafimaadku ay sheegtay dhaawacu wuxuu marayaa shan iyo toddobaatan kun siddeed boqol toban iyo shan ruux inay dhaawacmeen waa hagaag bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yahuudda ayaa maanta dagaallo ay ku dhex mareen qayba ka mid a magaalada khaza muqaawamadu waxay sheegtay in weerar kamiin ah oo ay u dhigeen ciidamo yahuud ah oo marayay bartamaha khaza in ay ku dileen lix ka tirsan ciidanka yahuudda sidoo kalena ay ku gubeen saddex ka mid a gawaarida taangiyada loo yaqaano ee meerkaafaha kadib markii xoogaga muqaawamadu ay la heleen qadiifadda loo yaqaana alyaasiin boqoliyo shan sidoo kale iska horimaadyo goosgoos ah oo u dhexeeyey xoogaga wax iska caabinta reer falastiin iyo ciidanka yahuud ah ayaa waxa ay ka dhaceen maanta magaalada khanyunis deegaano hoos yimaada halkaasi oo khasaaro xoogan yahuudda lagu gaarsiiyey xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza caawa wanagaynta aad buu umahadsan yahin walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa noo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل